waliba setoose aan bilowday dhismo wejigii saddexaad ee masaajidka jaamacadda qur-aanka kariimka waana wejiyinka dembe ee dhismagaasaya culimada ankuwin magaalada hargeysa ee somalilan ayaa ku hadleen dhismo masaajidka jaamacadda qur-aanka kariimka waliban iyo ummadada soomaaliyeed iyo onkabaaqena in ilku qeyb qaada dhismahaasaya walaalayaal sidaa laga wada waramayo jaamacaddan islaamiga qur-aanka loogu talagalay in ilaahay kitaabkiisa lagu kor yeelo oo ah qur-aan bilaash lagu dhigayo la rabo inuu faafo waxaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaanba siiba inta afkayga fahmaysay soomaaliga ugu baaqayaa ina ka qayb qaataan intii hore ka qayb qaadatay aanu dhulkan ballaaran malaayinta jooga siiyey iyo sharakaadka kale ee maalqabeennada ee ka qayb qaatayba ilaaha ka abaalmariyo dadka kale muslimiinta ah ee iyana dhankooda sadaqaadkooda bixiyey eean weli la sheegsheegin ilaahay agtiisa iyaguna ka sheegaye ilaahay subxaana wa tacaala iyagana ha ka abaalmariyo anugu waxaan idinku yeedhayaa markaa waxa weeyaan waa qur-aankii ilaahay oo kor loo qaadayo oo laleeyahay ummadda muslimiinta ha la gaadhsiiyo oo weliba ha ku gaadho si bilaash oo aanay lacag ku fadhinin cid kastooo muslimoo ka qayb qaadata ajarkeedu leeyay meel kastoo ajoogtaaba waxaan kula dardaarmayaa inaad ka qayb qaadataan walaalayaal waxaa inoo bilaabantay dardargelintii jaamicatul qur'aani alkariim waa marxalad runtii culus waa marxalad aan rajaynayno inay si wanaagsan sida fayskii horeba inoogu dhammaaday inay inoogu dhammaan doonto waxa aan ilaahay ka baryayaa inaanay naga kala go-in rajada aan ilaahay ka qabaana waxa weeye mashruucaasi inuu isdaba haysan doono yaan loo kala hadhin qof walowba u diyaargarow wixii aad ku darsan lahayd jaamacadda haddii aad naftaada u waqfiyayso iyo haddaad waalidka iyo ehelka u waqfiyayso way kuu furan tahay barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen ha loo kala dheereeyo ilaahayna abalhay naga wada siiyo dhammaantiin waa mahadsantihiin ilaahayna khayr inagu soo ururiyo jaamacadda jaamicatu alqur'aani alcadiim ee lagu baranayo kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala haddii ay tahay akhrintiisa la akhriyo oo si wanaagsan loo akhriyo iyo tajwiidkiisa iyo cilmiga qur'aanka iyo macnihiisa waa jaamacad runtii baahi weyn aynuu qabno muhimmad aad u weyn iyo mug iyo miisaanno inoo leh inagana dhinnayd kaalintaa in lagu buuxiyo in la buuxiyo macaahiddii qur'aanku way badan yihiin laakiin goobaha qur'aanka lagu baranayo meeshii ay dadkaasi ku soo ururi lahaayeen ee loogu dhammaystiri lahaa waxbarashadooda ayaynu baahi weyn u qabnay markaa waa taa la abaabulay ee ilaahay ummadda uu diray walaalaha abaabulayey sheekh axmed uu horeeyo